xafladan oo ay idaacati tolaaka gabagabeeyey sanad dugsiyeedka walbarashada iskuulka horyaal oo e goob walaka baro owlaada baayo goonaga qaban iyo sallaka qobadii munaasabadii magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug munaasabada waleba ka suganayana ee xubno ku dareeray ururka horyaal ee aasaaska iskuulka gudoomiyaalka xaafido qaar ee dhuusamareeb wahladiinta dhalay owlaada ardayda iskuulka iyoanay martay sharaf kaleed maamulka iskuulka horyaal iyo ku warbi xaflada qalanjibintii anay waayogii walbarashae ardayda maanta waxaan halkan ku dhigeynaa xafladda soo xirista iskoolka horyaal sana dugsiyeedkii oo noo dhammaaday waxaanu rajayneynaa insha allah in badan inay wax badan ka fahmeen kana fahmi doonaan waxaan rabnaa inaan iskoolkii wuu noo dhammaaday sana dugsiyeedkii waa noo xirmay laakiin inaan bareefad u furno oo ilmaha aqoontooda aan kusoo korinayno kombyuutar aan bari doono hadduu alla idmo waxbarashadoodana aan horay usii qaadi doono hadduu alla idmo haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloo rabaa waalidiinta ilmaha noocaan oo kala haysta inay ilmahooda kasoo qeybgeliyaan waxbarashadan aysan guryaha ku haynin ama uga teginin oo ku cidlaynin niyadda inay u dhisaan ilmaha inay waxbaran karaan inay arkaan waxbarashada ay kasoo qeybgeliyaan gurigooda loogu tegayaa laga soo qaadayaa buugiyo qalinkii waa firi gaarigu waa firi macalinka dhigaya waa firi keliya inay ilmaha keenaan iskoolkan qaharkumada ee waalidiintii anay martay sharafta kale yaase wada jirayoon ku hadalin in walla barara waana fursad la siiya owlaada baahiyo goonaga qabaan waxaa weyn iskuulkan horyaal iyo ardadaysa iyo maamulayaashiisa iyo dadka hawshan taabagelinayay waxaan u malaynaa howl macquula oo loo baahnaay oo dadka soomaaliyeed lagu dhiiri gelinayo in ay dadka inta ay ardadan ardada lamida oo guryaha ku jirta inay soo saaraan oy arkaan qof kastaaba inuu waxbaro karo inay sidaasoo kale ardadan oo kale u keenaan oy u soo buuxiyaan oo guryaha uga soo saaraan wax badanna waan u sheegnay qof aan waxbaro karin qofka haddii uu qalbiga qabo uusa waalayn ha dhagala aado ha indhala aado si kastaba ha gurguurto qof kastaa wuxuu baran karaa dadkan waxay irdaha u fureen in ay dadku wax baran karaan waxaan leenaha dadka guryaha ku jira ha la soo saaro dhanka kale qaar ka mid ah waxaan u malaynaa maalintii la keenayo ilmahan qofkii loo tagoo la yidhaha cunuga yarka ah oo naafada ah oo kuu jooga keenso waxay lahayd ma cunugaanaa wax baranaya maantana fasal uu fadhiistay itixaana uu maray waa soo jeestay isagoo ku faraxsan waalidkiisuna ku faraxsan yihiin hadda galabta xafaladdan ay joogaan waxaan leenahay ilaahay mahada wax ka gaarto ummaddii dhibkaas u martana mahada wax ka gaarto waxaan leenahay dadka ka dambeeya oo ilmaha noocaasu u joogaan yayse isliidin yayse isdhihin ilmahan wax baran maayaan wax la og aan la maqalba maraa la faa'iidaahe faa'iidada wax ka soo doonta ilmaha keensada gaariga ilmaha lagu doonayo waa firii waxaan rabaa inaan marka halkan fariin uga diro dadka waalidiinka oo ilmahan oo kala haysta qof aan waxbaro karin ma lahan qofka hadduu aqli qabo waxbuu baran karaa siduu doono ha u ahaado mataqaanaa nusqaan kale ha ugu jirto laakiin waxa wax laga bartaa waa aqliga waxaan fariin u dirayaa marka dadka waalidiinka ilmahan oo kala haysta hadday caasimadda joogaan iyo hadday caasimadda daafaheeda joogaan inay ilmahooda wax baraan